إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم وxuu abu hurayra radia allahu canhu ka warinaya rasuulkeena calayhi الsalaatu wasalaam sida bukhaari iyo muslim ba ay ku soo saareen labada saxiix inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam eega cidda idinka hooseysa ee idinkaga hooseysa nicmooyinka adduunyo sida riwaayad kaloo albayhaqi uu ku wariyey fii kitaabi alaadaab ay caddaynayso laa tnduru ilى man fudila calayka fi اlmaali wاljism ha eegin cidda lagaa fadilay ee lagaaga fadilay xagga maalka quruxda xoogga iyo caafimaadka wuxu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaad eegtaan cidda idinka hooseysa nicmooyinka adduunye marka laga hadlaayo oo ha eegina cidda idinka sarraysa arrinta noocaasi waxay keenaysaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nicmada ilaahay idin siiyey inaydaan xaqirin alisdiraa-u huwa alixtiqaar inaydaan yaraysan oo quluubtiina ay ku weynaato ayuha almuslimuuna cibaad allah xadiidkani waa xadiid cadiima qaala fiihi ibnu baطaal raximah اllahu tacaala fii hada alxadiid anwaacu min alkhayr xadiidka waxaa ku jira rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam uu inoogu caddeeyey noocyo khayrka ka mid ah waa marka koowaade xadiidku wuxuu caddaynayaa ana الnaasa fi hadihi اdunya yatafaawatuuna في نicamha وزيinatiha وملadaatiha adduunyadu dadku adduunyada inta ay joogaan inay ku kala sareeyaan oo dabaqaad ay yihiin oo ilaahay subxaanaه wa taعaalى nicamka uu siiye aanu isu laakaysin iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda iyo macmacaankeeda iyo dhadhankeeda arrinta noocaasiyana ilaahay xikmaddiisa ayaa keensatay marka hore qofna waxba ilaahay kuma leh wuxuu ilaahay addoomaha siiye isaga ayaa leh wuxuu ka qaadana ilaahay isaga ayaa leh suu yihi rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam ina lilaahi maa acطaa walahu maa akhad ilaahay addoomaha wuxuu siiyana isagaa leh wuxuu ka qaadana isaga ayaa leh iyadoo arrinku uu sidaa yahay haddana ilaahay subxaana wa tacaala qeybtiisa noocaasi waa miday xikmaddiisu keensatay oo ilaahay subxaana wa tacaala addoon walba adduunyadan waxa uu ka siiyey intii ku habboonay qofka yidhaahda ilaahay subxaana wa tacaala intii igu habboonayd in ka yar buu i siiyey waa qof ilaahay subxaana wa tacaala ku gardarooday oo xaqiisii meel kaga dhacay hadduu ilaahay addoomaha nicmooyinka isu leekaysiin lahaa adduunyadu sidan ma ahaateena way fasahaadi lahayd walow basata allahu risqa licibaadih labagaw fi lard walaakin yunazilu biqadari maa yashaa hadduu ilaahay addoomaha oo dhan arsaaqda u ballaadhin lahaa oo dhammaantooda ay noqon lahaayeen akhniya maalqabeen adduunyada noocyadeeda kala duwan hareeraha iska dhigay waxaa dhici lahaa xadgudub iyo kibir baa dhici lahaa fasaad baa adduunyadan ka dhici lahaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyaa qadarka uu og yahay adduunyadu inay ku hagaagayso masaalixda iyo danaha addoomuhuna ay ku xaasilayso qofka ilaahay subxaana wa tacaala maal fara badan uu ku siiyaa adduunyada quruxi iyo xoog iyo caafimaad caruur badan mansib iyo madaxtinimo waa inuu ogaado inuu imtixaaman yahay annahu yubtalaa bi hadihi nicam nicamkaa lagu imtixaamaayo ma uga mahadnaqi doonaa allihiis iyo mise waa ka kufriyi doonaa nicmadaasi ma u kordhin doontaa tawaaduc iyo isdhuldhig mise kibir iyo isla weyni buu ka qaadi doonaa ma noqon doontaa mid ilaahay u dhoweysa oo aakhiro uga sahay qaato mise waxay sabab ugu noqon doontaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka fogaado oo waddada xaqaa uu baal maro maalkaa ma dhigi doonaa halka ilaahay uu ogol yahay mise meelo kale ayuu la mari doonaa xaqa ilaahay ku waajibiye ma ka bixin doonaa mise wuu ku bakhayli doonaa maalkiisu mid ilaahay ka mashquuliya ma noqon doonaa mise naftiisa ayuu la jihaadi doonaa oo wuxuu noqon doonaa mid aanu maalkiisu ilaahay ilowsiinahayn fa huwa fi ikhtibaarin waibtilaa waa qof imtixaaman aakhiro marka la tagana xisaab baa sugaysa maalkaa laga xisaabin doono oo afarta arrimood ee rasuulku uu yidhi addoonku wuu taagnaanayaa maalinta qiyaame ilaa la weydiiyo ayuu maalku ka mid yahay wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqahu xoolihiisana xagguu ka shaqaystay xagguuse ku bixiyey waa kaynoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam أنه اطلع في الجنة قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأهل الجد محبوسون جنdan daalacdo lay tusay bui rasuulku calayه الsalaaةu wasalaam dadka u badane ku jira waa fuqaradii fuqaradu faqrigaoo qura janno kumay gelin waayo faqrigu maaha wuxuu qofku isagu kasbaday waa qadar ilaahay waxaa loo jeedaa fuqaraau ahli اlkhayri wالصalaax se riwaayaadka qaarkood ku xusan fuqaraau lmuhaajiriin fuqaradii muhaajiriinta waa dadkii toosnaa ee maal mashquuliya maadaama aanu jirin waktigoodaba ku bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala inay caabudaan kuwaasaa loo jeeda dadkii maalqabeenka ahaana waa xabisan yihin waxay u xidhan yihiin xisaabtii maalkooda laga xisaabinayey qofka ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada uu u yareeyo ee faqri iyo baahi ilaahay subxaana wa tacaala u qadaro isaga laftiisuna waa imtixaaman yahay hal yasbiru am laa ma sabri doona mise ma sabri doono qanaaco ma u yeelan doonaa inta koobane xalaasha ilaahay uu siiyey mise wuu ka tallaabi doonaa xaaraan buu u hanqaltaagi doonaa faqrigu diinta ma ka fitnayn doonaa mise fursad baabuu ka dhigan doonaa uu uga faa'iidaysto maadaama maal mashquuliya aanu jirin inuu aakhiro u sahay qaato maxaa sidi doonaa dadka ilaahay xoolaha uga badiye isaga mise sifada xasadka laydha waa iska ilaalin doonaa waxaana laga yaabaa qofka faqrigu inuu dan u yahay oo maslaxadiisu ay ku jirto oo ilaahay uu doonayo inuu ku gaadhsiiyo mansilo camalkiisa aanu ku gaadheen oo ilaahay uu doonayo inuu ugu yeelo sifadii ambiyada iyo saalixiinta markaa qofka marba tii ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaree sifo uu uga dhigay waa inuu ogaado inuu ku imtixaaman yahay nabluukum bilkhayri washari fitna waxa naftaadu ay jeceshahay iyo waxay dhibsanaysa ay ka damqanaysa labadaba waa lagugu imtixaamaya imtixaanka noocaasi foojignaan iyo soo jeed buu u baahan yahay iyo nafta in lala jihaado si aanay u dhicin aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha lii walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعalى alihi وصaxbih وسلم تسليما kثيrا أmا bعd أyuha المسلمuuna عibaad الlah xadiidkaasi wuxuu inoo tilmaamayaa adduunyada inta aad joogto waxaad arki doontaa cid adduunyada kaa saraysa iyo cid kaa hooseysa labadaba arin kastoo aad eegto haddaad quruxdaada eegto cid kaa hooseysa iyo cid kaa saraysaaba way joogaan ha intaada adduunye haddaad eegto cid kaa saraysa iyo cid kaa hooseysaaba waa joogaan dhibaatooyinka aad ka cabanayso oo dhan hadday faqri tahay iyo hadday baqa tahay iyo hadday caafimaad darro tahay cuud yaraan caruur yaraan ama caruur la-aanba wax allaale waxaa dhib ka cabanaysa adduunyada kugu haysta waxaa adduunyada kula jooga kuwa mid ka darani ay haysato maadaama adduunyadan dusheeda aada ku arkayso kuwa lagaaga badiye kuwa lagaaga yareeyeyba waxa kalo waxa kula gudbooni waa maxay waxa kula gudbooni waa waxa iimaan kuu kordhinaya iyo ilaahay inaad jeclaato aada weynayso waxa kula gudbooni waa waxa sabab u noqonaya inta nicamka ee ilaahay uu ku siiyey inaad ilaahay uga mahadnaqdo ood xaqeeda garato waxa kula gudbooni waa waxaa sifooyinka iyo dhaqamada xun oo dhan kaa celinaya waa maxay waxaas waa talada uu nasiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam cidda kaa hoosaysa eeg cidda kaa sarraysa ha eegin adduunyo laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum zahrata alxayaati addunya warisqu rabbika khayru waabqaa indhahaaga ha ku taagin oo ha u hanqaltaagin kuwa kufaarta iyo kuwa ilaahay caasiyaayo waxa aanu siinay ee quruxda iyo dhaldhalaalka adduunyo ah way suulaysaa way baaba-aysaa waxa ilaahay adiga ku siiyey oo iimaan islaamnimo cibaadaysi u diyaar garow aakhiro taasi ayaa ka wanaagsan waxa iyaga la siiyey marka yaanay nadradaadu noqonin aragtidaadu aragti adduunye un miisaankaaguna miisaan adduunye un yaanu noqonin bal waxaa la siiyey iyagii waxa adiga lagu siiyey isu eg waxa adiga lagu siiyey mar walba wanaagsan wuxuu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum markaad eegto cidda kaa hoosaysa arrimaha adduunye cidda ka sarraysa aan adeegin arrintaasi waxa ay ku gaadhsiinaysaa kuna geyaysiinaysaa sifo fiican oo ah inaanad yaraysan oonad xaqirin nicmada ilaahay uu ku siiyey wahada dembun kabiir ixtiqaaru nicam illaahi calayk nicamka ilaahay uu ku siiyey inaad yaraysato cidda ka hooseysa markaad eegto waxaad garanaysaa qadra nicmati illaahi calayk nicmada ilaahay uu ku siiyey inta ay leeg tahay baad garanaysaa haddii adiga aada yaro indha daraysay oo muraa inaad xidhan tahay waxaa jira mid ila xabaduunu shaqaynayso haddaad ilaadahayna waxaa jira mid labadaba la haddaad labadaba laadahay mid labada indhood iyo labada gacmood iyo labada lugoodba laaba adduunya dusheeda laga helaya haddaad xanuuna ka cabanayso aad iska soconayso mid xanuunku dhinaca dhulka u dhigay baa kula jooga haddii xanuunku dhinaca dhulka kuu dhigay laakiin aada weli wax kala garanayso kuwa kooma ku jira sanado bilo ayaa adduunyadan dusheeda yaalla dhibaato kastoo aad ka cabanayso cid mid ka daran ay haysataa baa jira nin baa wuxuu yidhi waxaan waxaan ka ooyey buu yidhi cagaagni kabaan waaye deetana cagaagni baan ka ooyey dabeetana oohintii waxaan joojiyey buu ihi markaan arka midaan laba lugood ba aan lahayn anuu lugahaygii baaban leeyahay kooba yaanan yaanan yaanan haysane oon iskaga socon karo mid wuxuu kabageliyeba aan lahayn baan adduunyada dusheeda ku arkay buu ihi markaasaan oohintii joojiyey haddaad eegto cidda ka hooseysa xagga nicamka adduunyo nicmada ilaahay ku siiyey qadarkeedaad garanaysaa ilaahay inuu kuu badiyey baad ogaanaysaa nicmada ilaahay uu ku siiyey qadarkeeda haddaad dareentana ilaahay baad jeclaanaysaa subxaanahu wa tacaala waayo bani aadamka waxaa ku beeran cidda wanaag u gasha inay jeclaadaan ilaahay baad weyneynaysaa subxaanahu wa tacaala waad qadarinaysaa xaqa qadri ilaahay baad ka haybadaysanaysaa xumaan u quuri maysa shukriga ayaad farabadinaysaa nicmada ilaahay aada uga mahadnaqdo markaasay ziyaadaysaa lain shakartum la aziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddiise adeegta cidda kaa sarraysa nicmadan ilaahay uu ku siiyey baad xaqiraysaa dabeetana waxaa maqnaanaya shukrigii ilaahay u mahadnaqi maysa jacaylkii weynayntii ilaahay ka haybadaysigii ay sabab u noqon lahaydna meesha waa ka baxaysa waxaa kaloo dhacaysa inay adduunyadu qalbigaaga ku weynaato oo hankaaga u badani u sarreeya u noqdo han adduunyo oo dabeetana iyada aad ku bixiso waktigaaga iyo dadaalkaaga u badan ilaa cid adduunyada kaaga horu martay baad hiigsanaysaa waxaa kaloo dhacaysa kuwa lagaaga badiyay inaad xaasido haddaad qadarka nicmada ilaahay uu ku siiye aada garan weydo waxaa kaloo dhacaysa ila wadigan isla cidiba kaama liidatee raxmaddu inay kaa guurto oo dadka kaa liita aada u nixi weydo aada u naxariisan weydo waxaasoo xumaanaabaa ka dhalanaya nicmada ilaahoo la yaraysto oo la eegi waayo cidda kaa hooseysa cidda kaa sarraysa un la eego xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inay xaaraan tahay qofku nicmada ilaahay uu siiyey inuu quursado quursani nicmada ilaahay uu ku siiyey hana qarinin ama binicmati rabbika faxadid nicmada ilaahay uu ku siiyey hadda firin hana qarinin qiro fahada awalu shukr alictiraaf binicmati lmuncim nicmada allaha nicmeeyaha uu ku siiyey horta inaad qirto haddaad qarinayso ma shukri baa kuu bilaaban mahadna kuuma bilaabnaba qof aan nicmo ilaahay haysanina ma jiro maanta waxaynu isu wada haysanaa nafteennu waxay nagu leedahay waad wada baahantihiin laakiin ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisii ayaa guryaheenna iyo nafaheenna iyo meel kastoo aynu joogno buux dhaafiyey in badan oo innaga inaga midi waxay aaminsan yihin inay yihiin fuqaraa fi lxaqiiqana faqrigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ku dhacay innaga qof uu ku dhacay dhexdeenna uu ku yaryahay kuma cagaagan oo kaba intuu waayo kaba la-aan ku lugaynaya taasaa saxaabadii rasuulka ku dhacday kumaa radan kacab ibnu malik radia allahu canhu wuxuu isu arkaayey markuu dagaalkii tabu ka hadhay inuu yahay dadka kuwa ugu ladan haddana wuxuu sheegay markii ilaahay ka toobad aqbalay ee aayaadka toobad aqbalkiisu ay soo degeen ninkii bishaarada u keenay inuu siiyey labadiisii go dabeetana kuwo kale ma haysana uu soo ammaanaystay wuxuu isagu xidho haddana wuxuu soo arkayay dadka kuwa ugu ladan inuu ka mid yahay muscab ibnu cumayr dagaalka uxud buu ku shahiidayoo kafan baa loo waayay hadda waa kafan go-iisii yaraa marka xagga sare laga saarana inta hoose qaarka dambea muuqdo marka qaarka dambe laga saarana ka ka sare markaasaa rasuulku wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in caws dameer waxa weeyaan dusha laga saaro oo kafan looga dhigo aduna imise maraad kala bedelaysaa wamaca dalika tashtaki min alfaqr faqri baad ka cabanaysa kuma intaasoo bilood oo isku soo wareegay bil laba saddex gurigiisa aan dab lagu shidin ee biyo un cabba ama neef xoolo uu maalo ri uu maalo ama xabado timira ibnu cumar baa nin wuxuu ku yidhi alasnaa min fuqaraa'i lmuhaajiriin miyaanan ka mid ahayn fuqarada muhaajiriintae la ammaanay markaasa wuxuu ku yihi hal laka baytun taskun guri aad degta ma leedahay markaasuu yihi ha hal laka imra'atun ta'wi ilayha xaas aad u hoyato oo dee guriga aada ugu tagta ma leedahay faqaala nacam qaala idan anta min alagniyaa xagguu faqrigu kuusoo maray buuri ninkaan guri u dega leh ee gabadhna waxa weeyaan haysta xaas su wuxuu yihi weliba ku darsa ibnu cumara o liya khaadim qof ii shaqeeyana waan leeyahay qaala idan anta min almuluuk akniyada waa dhaaftay buuri boqoradaad ka midtay ninkaagaa loo shaqaynaya ee loo khidmaynaya ayay maanta bal ka warra xaalkeenna ku miisaan war ilaahay nicamka uu ina siiyey iyo inaan quursanin oo aynaan yaraysanin nicmada ilaahay qadarkeeda aynu garanno allah inaynu jeclaano oo quluubteennu u khuduucdo oo ay u jabto oo aynu u hoggaansanno oo aynu weynayno oo xaqiisa sida uu yahay aynu u garanno oo aynu u mahadnaqno ayay taadi sababu noqon doontaa allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annar allahuma اkfir lilmuslimiina walmuslimaat wاlmuؤminiina wاlmuؤminaat alaxyaaءi minhm wاlamwaat allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin allahuma اnsur man nasra hada اddiin wاkhdul man khadla hada اddiin اللهمa عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك اللهم علم جاهل المسلمين واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين اللهم اهدهم اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وأداء حقوق الرعية اللهم اهدهم اللهم اجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد